Mid ka mid ah ducaadda magaalada Mandera ayaa baaq ka soo saaray isticmaalka iyo iibsashada agabyada qaar ay isticmaalaan bulshada, kuwaas oo ay ku sawiran yihiin astaanta dadka isku jinsiga ah ee wax iska daya ee LGBTQ. Sheekh Cabdicasiis Dhaqane ayaa sheegay in suuqyada qaar ee magaalada Mandera uu ku arkay dallado iyo agabka ay ku ciyaaraan carruurta, isla markaana ay ku sawiran yihiin calanka dadka isku jinsiga ah ee isguursada, isagoo ugu baaqay bulshada inay iska eegaan alaabta ay iibsanayaan. Waxa uuna dardaaran u jeediyay ganacsatada.
bulshada reer Mandera waxaan ugu baaqayaa iyo kuwa kale oo muslimiinta oo gobolaha kala degan dhammaan kulli horta midda koowaad waxyaabaha ay gadanayaan inay iska ilaaliyaan beryahan dambe waxaa soo batay calamihii oo dadka loo yaqaanay LGBT loo yaqaanay oo kuwa qowmuluudka loo yaqaanay ayaa soo bateen arrintaasna aad ayay u badatay beryahan daraad ayaan la kulmay dad oo wareejiyaal oo wax wareejiya oo dalaadooyinka wareeji wareejiya ayaan la kulmay markaasaan markaan fiifi fiirina sawirka oo dadkaanaytay oo qowmuluudka loo yaqaano oo l g b t-ga loo yaqaano luqadda ingiriiska sawirahaas ayaa ku yaala marka in oo bulshada is ay macnaha iska ilaaliyaan wax markay gadanayiinna wax fiican ay gataan ayaan horta ugu baaqaynaa midda labaadna dadka wax wareejiya oo alaabaha gadgada ayakana inay bulshada wax fiican oo xalaal oo dayib ay ka gadaan ayaan ugu baaqaynaa marka arrintaasna arrin oo hadda cusubna ma aha hadda ka horena culummadu way ka hadleen aad bay uga hadleen waa faahfaahiyeen dadkaasaytii oo shayaadiinta oo ragga inay isu tagaan qaba calamadooda aan la faafinin dadka fa dadka gadanana la iska ilaaliya midda kale oan la kulmi waxaa waaye bahalka loo yaqaano dholigo ilmaha yar ay ku ciyaaraan naftiisa baryahan calamahaas ayaa lasoo mariyaa oo dadkaas saas loogu iibiyaa marka bulshada waxaan ugu baqaynaa magaalada degan iyo gobolaha kala degan oo muslimiinta ah inay iska ilaaliyaan waxyaabaha noocaas ah ayna gadanin intay gadanin ka horena iska fiiriyaan ugu baaqaynaa cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera